أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم waxaynu soo haynay aayadaha koob iyo tobnaad ilaa aayadda labaatanaad ee suuratu nuur ka mid ah qisadii ifkiga ayaynu ku soo dhex jirnay waxaynu soo maraynay rabbi tabaaraka wa tacaala isagoo canaantay muuminiinta qaala allahu tacaala lowlaa maad id waqti samictumuuhu maqasheen markii aad maqasheen danna almuuminuuna muuminiintu maxay igu malayn waayeen ewalmuuminaatu gabdhaha muuminaadka ah ee hawshaa ka qayb qaatay bianfusihim naftooda khayran khayr may u maleeyaanoo wa qaaluu ma yidhaahdaan haadaa kani ifkun been abuur weeyaan mubiinun oo iska cad aayadda dambe markaa in iyadana ay ku jirto labada arrimooda hore oo la leeyahay lowlaa jaa-u calayhi wa qaaluu ma yidhaahdaan dadka ifkiga wadwada may ku yidhaahdaan lowlaa ay hallaa maxaybay jaa-u calayhi u keeni waayeen biarbacati shuhadaa afar markhaati may keensadaan may mu'miniintu sidaa yidhaahdaan macnaha oo xaggaa hore la raaciyo ama hadal musta'naf aho masuuqun min qibali illaah hadal cusub laga dhigo oo rabbi uu leeyahay lowlaa ay hallaa maxaybay jaa-u calayhi u keenin biarbacati shuhadaa afar markhaati maxay u keenin maxay u keeni waayeen fain lam yaatuu bishuhadaa'i haddaanay markhaatiyaashaa keenin afartaa fa ulaa'ika kuwaasi cinda allaahi ilaahay agtiisa sharciga hum ulkaadibuuna sharciga ilaahay waxay ku yihiin beenaalayaal oo kolleba saddex xukun baa in meesha ka qaadanaynaayoo zinada markhaatiyaalkeedu waa afar rag ah biarbacati shuhadaa markhaatiyaashaa hadday saddex noqdaan oo ay wax ka dhinmaanna waxa weeyaan fa ulaa'ika cinda allaahi hum ulkaadibuun waa beenaalayaal xagga sharciga daahirkiisa haddayna doonaan waaqica waxba ahaa arkeeneen tanse waaqic iyo daahiru sharci midnaba labadaba beenaalayaal bay ku yihiin waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa yacni waa la jeedlayaa inay beenaalayaal yihiin waxaa u raaca haddii markhaatiyaasha nisaabka ee afarta ay wax ka dhinmaan jeedal baa lagu dhufanayaa saddexdaa xukunba meesha marka waa ugu jiraan oo tan waaqica iyo daahiru sharci labadaba beenaalayaal bay ku yihiin tan xadiisulifkiga ah tan waxyaabaha kalese bini aadamku isku tuhmaysanaya waa suuragal inay xagga waaqica wax arkeen laakiin haddii ay ka dhiman yihiinba nisaabka afartaa wax ka dhiman yihiin oo ay afartu u buuxsami weydo kolleyba waa beenaalayaal waana la xadayaa daahirka sharciga ayaa sidaa lagu qabanayaa axkaamtuna waxay ku dhisan tahay daahirka wasaraa'iru ila allah sirtana ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka ka abaalmarin doona yowma tubla saraa'ir qaala allahu tacaala walowlaa fadlullaahi haddii lalaayahay fadliga ilaahay xisaankiisa iyo siyaadadiisa iyo khayrka uu siinaayo calaykum korkiina uu yeelay waraxmatuhu fi dunyaa adduunyada uu yeelay ee walaakhirati aakhirada dambeba tan addunya la yidhaahdaayo mina dunuwi sokaynta ayaa laga qaatay oo waa tii soo horraysay fililaahi alaakhiratu waluulaa waa tay ilaahay yidhi fililaahi ilaahay baa u sugnaatay alaakhiratu ta dambe iyo waluulaa tan hore ee adduunyada la yidhaahdo oo aluulaa waa tii horraysay ama mina danaa'ati baa laga keenay oo waxa weeyaan liidashada iyo xaqiirna xaqiraadda iska xaqiran tahay adduunyadu marka aakhiro loo keeno loo eego maaragta aa wax liidata allahu yabsudu risqa liman yashaa wayaqdir wafarixuu bilxayaati اddunyaa wama alxayaatu اddunyaa fi اlaakhirati ilaa mataac adduunyadaan arkaysa ee dadna ay wax haystaan dadna ay wax yar haystaan dadna aanay waxba haysan waa qadar ilaahay oo ilaahay baa sidaa u qadaray laakiin dadku wafarixuu bilxayaati اddunyaa adduunyada liidata ayay ku faraxsan yihiin oo ku farxeen wama alxayaatu اddunyaa fi اlaakhirati ilaa mataac waa xoogaa yaroo iska mataacahoo sahay ah oo ayaama un la iskaga sii meel gaadho weeyaane wax weynoo lagu sii maaragtay maaha marka labada macnoba culimmadu waa yidhahdaan waa laga soo qaato min addunuwi wa min addanaati walaaakhiratina waa tii dambayso walahu alxamdu fi lulaa walaakhira weeyaan haddii aanay maaragtay fadliga ilaahay jirin lamasakum waxaa idinka asiibi lahaa fii ma afadtum fiihi waxa aa ku shubanteen asalka ifaadadu waa sabulma ay filinaay waa weelka oo biyo lagu shubo laakiin marka dambe waa lagu tawasucay oo marka dad badani soo rogmadaan sida marka carafo laga imanayo ee dad fara badani sida daadka usoo rogmanayaan oo kale waataa la yidhi faidaa aafadtum min carafaatin fadkuru llah oo ifaadadu waa rogmashada dadkaasaa daadka lagu shabahayaa waxaa uun loo jeedaa waxa aad dhex dabaalateen waxaa idinka heli lahaa cadaabun cadaab baa idinka heli lahaa cadaabka oo cadiimun weyn id waqti ayaa dabaalanayseen talaqawnahu aa ku qaadanayseen bialsinatikum carabkiinna aa ku qaadanayseen oo laydin laqimayo ay su wada laqimayseen sida qur-aanka laisugu mariya ay isugu marinayseen talaqufka iyo maaragtay talaqiga iyo talqiinta iyo waa waxaa la isu meeriye ee la isu yeedhiye weeyaan talaqigan wuxuu kusii xeel leeryahay yacni waa sugay yani qof waad sugaysaa oo kale war maxaa meesh yaa fulaan he maa cindaka maxaad haysaa maanta maxaa cusub maxaa soo kordhay talaqi baad ku samaynaysaa marka dhegaha waxa lagu qaataa siday afka markiiba uga sheegayaanba inay yani ku boobayaan oo kale caaisha radi allahu canha waxay akhrin jirtay sida saxiixulbukhaari ku sugan taaliqawnahu taaliqawnahu si aad maaragtay been been sheegaysaan bay alsinatikum carabadiina ka been sheegaysaan oo been sheegaysaan alwalqu waa kadibka alwalqu alkadib wataquuluuna calayhim biafwaahikum afkiinna waxaa ka odhanayseen maa hadal arrin baa odhanayseen laysa lakum bihi aanu idinku sugnayn isaga cilmun cilmi aydan ogaalu lahayn wataxsabuuna waxaa ku malaynayseen hayina inuu iska fudud yahay oo dembila'aan uu yahay walxaal huwa isaguna cadiimun uu weyn yahay cinda allah ilahay agtiisa lowlaa maad id waqti samictumuuhu aad maqasheen qultum maad tidhaahdaan maa yakuunu lanaa nooma bannaana xalaal nooma ah oo nooma habboona an natakallama inaynu ku hadallo bihaada kan dabadeedna maa la yaab keentaan oo tidhaahdaan subxaanaka ilaahow xumaadka hufan tahay marka shay badaayiculkhalqi ah oo ilaahay subxana wa tacala waxyaabaha u sanceeyey lala yaabo ayaa ilaahay laga nasahaa inuu kaasoo kale uu samayn kari waayo ilaahay macnaha waa samayn karaa kaa iyo wax ka cajiibsanba marka tacajub baa loo isticmaalaa ee tasbiixdii asalka ahayd inay tahayna waa suuragaloo tansiihi oo naqaa'ista laga hufayo rabbi kelimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaan khafiifataani cala lisaan waxa weeyaan subxaana allah wa bixamdihi marka labada kelmadood oo subxaana allah iyo xamdullah waa midna wax alla wixii xumaan o dhan bay dee rabbi ka dheeranaysaa midna wax alla wixii ammaana iyo wanaaga bay u sugaysaa saa daraaddeed wax aad iyo aad u qaaliya yihiin labada kelmadood u yihiin subxaanak ilaahow aad ka hufan tahay marka ibnu kasiir wuxuu odhanayaa ilaahay wuxuu ka hufan yahay inuu u qadaro sawjadii nebiga xaramkii iyo xaaskii rasuulka sal alla alay waslam inuu zine ku qadaro ilaahay waa ka hufan yahay saa inaad tidhahdaan ba aadaa kaasi buhtaanun been abuur weeyaan cadiimun oo weyn yacidukum allahu ilaahay waxauu idinka nahiyayaa waxauu idinkala talinayaa waxauu idinka wacdiyayaa alwacdu waa dikru اlaxkaami maqruunatan biاtargiibi watarhiib wabima yulayinu اlquluub ayay mashaa'ikhda qaar yidhaahdaan waa axkaamta oo la sheego iyadoo lala xidhiidhinayo isjeclaysiin iyo iska bajin wa bimaa yulayinu اlquluuba iyo wax qalbiga jilciya iyadoo lala xidhiidhinayo ayaa wacdi la yidhaahdaa oo marmar baad arkaysaa axkaamtoo qura in wacdi lagu magacaabo in allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can اlfaxshaa'i wاlmunkari wاlbagyi yacidukum baa la yidhi haddana meesha ma'muuraad iyo manhiyaadun baa la sheegay marka waa dikru اlaxkaami maqruunatan bitarhiibi watargiib wa bima yulayinu اlquluub ilaahay waxau idinka wacdiyayaa oo macnaha idiin diidayaa an tacuuduu can an tacuuduu inaa u noqotaan limilihi isagoo kale aa ugu noqotaan abadan weligii weligiin dib ha ugu noqonina taasoo kale in kuntum muuminiina haddaad muuminiin tihiin taa dib ha u samaynina wa yubayinu allaahu ilaahay waa caddaynayaa lakum alaayaati aayadaha ayuu idin caddaynayaa ilaahay aayadaha ayuu idin caddaynayaa wallaahu allana caliimun waa og yahay wax alla wixii ma garanaysaa macluumaad ayuu og yahay maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun idaa kaana kayfa yakuun kayfa idaa kaana kayfa yakuun macnaha wax alla waxaan jirinna wuu og yahay sida uu ahaanaya hadduu noqdo waa la garanayaa xakiimu waa falsuuban yahay markaa dee aqwaashiinna iyobaa haddaad toobad keenteen iyo haddaad wax ku noqotaan iyo ayaa soo gelaysa dukuulan awaliyan loo la garanaya ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha ina aladiina kuwii yuxibuuna jeclaysanayey doonayey oo u qasdeeyey an tashiica inay faafto alfaaxishatu foolxumadu waxyaabaha foosha xumi inay faafaan oo fi ladiina kuwii ku faafaan aamanuu muuminiinta ahaa an tashiica alfaaxishatu iadiina fi ladiina jaarmajuurka aan ku tacallujinno tashiica an tashiica inay faafto alfaaxishatu arrimaha foosha xun ee aad iyo aadka u waaweyn waa dembi kasta oo foolxumadiisu meel gaadhay baa faaxisho la yidhaahdaa waxaana ka mid a zinada wlaa taqrabu الzina inahu kana faaxishaة wasaءa sabiila waxaa kaloo ka mida liwaad liwaadka ayaa ka mid ahoo afxashu minhu ka sii daran ata'tuuna alfaaxishata ayuu yidhi nebiy laahi luud ku yidhi sama ata'tuuna ma samaynaysaan oo ma la imanaysaan alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin xaal aanu cidiba idinka horraynin oo idinku dadka aa bilowdeen mafaaxishada la yidhaahdo liwaadka ayaa samaynaysaan kuwa ugu foosha xun bay ka mid yihiin hadalxumada iyo dembiyada kalena ee waaweynina iyana waa iska faaxisho wax alla maa yustaqbax wa yustafxash min alaqwaal walacmaal waa un faaxisho markaa kuwa jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu foolxumadu kaa'inatan xaal ay tahay mid ku sugan faaxishadaasi fi ladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaa lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkoo aliimun u xanuujiya fi dunyaa adduunyada ayay leeyihiinoo haddii lagu qabto waa lixadayaa qadafka aya waxaa la mid ah haddii lagu qabto waa lixadayaa waalaakhirati aakhira ayay leeyihiin wallaahu allena yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin markaa waxyaabaha foolxumada ah ee ay jecel yihiin yuxibbuuna baa la yidhi xubbiguna sida badan waxa weeyaan dee qalbiga weeyaan qalbiga wax laga jeclaa waa maylu lqalbi ila shayi shayga oo maaragtay ee qalbiga oo shayga xaggiisa u iisha oo jeclaada weeyaan xubbigu marka inta badanna lama garanayo dee lama daalacan karo qalbiga laakiin maxaa loo leeyay markaa kuwa jecel culamada qaar waxay leeyihiin maya kuwii faafinayey baa loo jeedaa ishaacada lafteedaba samaynayayoo faafinayey jacayl qura waa ka weynta arrintu oo macnaha muqtadihii baa la keenay shaygii maaragtay keensanayey uu keensanayey baa baa laga cabiraya macnaha ayib si kasta oo adhahoo waxa weeyaan haddii uu qofku dee shayga jeclaado jacaylkii waa laba oo midna waa mid maaragtay jibilli ah oo qofka ilaahay iskaga abuuray kaa inta badan loo qaban maayo qofka midna waa qof ikhtiyaar waa ikhtiyaar jacayl ikhtiyaaroo qofkii uu koriyey oo waxaan intuu jeclaaday ayuu maaragtay koriyey oo badiyey marka cabdullaahi ibnu ubay ibnu salooloo kale dee muslimiinta iyo muuminiinta wixii dhibaataynaya wuu jecel yahay ficil ahaanna waa u dhawaaqay marka cadaab xisiya waa leeyihiin mid macnawiyana waa leeyihiin mid macnawiyana waa leeyihinoo cadaabka xisigaa waxa weyaan haddii lagu qabto qadafkii iyo wax la mida dee waa waxaa laga jaraya xadkii baa laga jaraya ma garanaysa xadkii baa laga jaraya marka in la jeclaado muslimiinta lala jeclaado faaxisho lala jeclaado oo maxaanku idhaahdaaye munadamaad loo samaysto iyo ururo ka shaqeeya maaragtay inay faaxisho la faafiyo kuwa yacni waciid weyn baa u soo arooray waayo ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu eeg sifadaasaa lagu xidhay ficilkana waa mushtaq yuxibuuna waa ficil mudaaraco la soo ishtiqaaqay marka tacliiqu اlxukmi biاlmushtaqaat inamaa yundaru fiihi ila asifaat duuna dawaat haddii xukun lagu xidho maarata shay mushtaqah waxaa loo jeedaa un sifada ayaa loo jeedaa ee daatada uu ka dhacaya looma jeedo haddii matelin ba la yidhaahdo fulaanu yuxibu alculamaa hebel culimmaduu jecel yahay culimmada muxuu u jecel yahay cilmigooda darteed buu u jecel yahay ee daa hebel buu fulaan iyo fulaan daatadooda u jecel yahay maaha haddii la yidhaahdo yakrahu lmutakabiriin kuwa mutakabiriinta iskibriye ayuu iyuu nacaa oo necab yahayna kibirkooda u necab yahay marka waxa weeyaan yuxibuuna waxay jecel yihiin kuwani an tashyiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu iimaankaa darteed ay muuminiin yihiin ayaa geed dhaaban iyo geed dheerba waxay isugu taagayaan oo u fuulayaan inay faaxisho ku faafto darteed bacdama ay unaasun yatadaaharuuna ay yihiin dad is maaragtay ee isdaahirinaya oo le zinadu waa xaaraan oo hel la isguursado oo reeraha oo caynkaa oo waxaasaa xalaala waxaasna waa xaaraam waxay leeyihin waxaaba aan ka baabi'inno dabadeedna iminka lacagaha ay gaaladu soo bixiso badankoodu waxaa lagu lagaga shaqeeyaa in faaxisho lagu faafiyo muslimiinta dhexdooda dad dee muslimiin oo kula tukanaya oo masaajidada ku jiraana waa u garhwadeen iyagoo ama shilinka yari ha dago ama arrintoo aanay garanaynba maaragtay ha dagtee meelaha boodh wada taagan baad arkaysaa kuwa waaweyn bay iminka bilaabeen inay taagaan oo islaamihii ay dumarku ay leeyihiin lacag gaara yeelo xorriyad markaasaa kugu horrayse boodhka weyne hadda telesomka taagan maaragta haddaad wax haddaad shaqaysato maalinta si xorriyad kuuga horraysa bay ku qoreen far waaweyn baa lagu qoraya laysu gaban maayo iyo maray leeyihiin madaxnimada ha ka qayb qaateen iyo maray leeyihiin ha la soo saaray iyo maray leeyihiin waa xor waa xor labadii gidaarkaa wada taagnaa markaanu kala dhaqaajinay waxay dhahdeen miyaanan xorriyad jirin bayna yidhahdeen miyaanay dimuqraadi ahayn marka sheekadii waa hergasha jaa mar hore aynaku socotee maaragta allah inoo sahlo kuwaas ilaahay subxaana wa tacaala cadaab aliima ayuu adduunyada marinayaayo cadaabka haddii aan jeedal iyo lala dhicin ma garanaysaa karbaash waxaa ugu filan ilaahay werwerka iyo walbahaarka uu ku ridayo iyo amraadulquluubka iyo xanuunnada ku dhacaya yaa ama shalal ha ku dhaco ama dhiikar ha ku dhufto ama ha indhabeeleen ama gaajaha lagu sallido iyo faqri ama meelo kale waxa kaga yimaadeena cadaab bay dadkaasi leeyihiin ha iska ilaaliyeen mashruucyada noocaasa ay iska ilaaliyeen carruur carruur baan lala ciyaarinba oo aan la taabanoo carruurta libaaxa iyobaa ka mida bay soomaalidu tidhaahdaa lalama ciyaaro haddaad libaax yaroo dhal aad la ciyaarto kii weynaa waa kuu imanayo ku cunaya marka waa halis ina aladiina kuwii yuxibuuna jeclaa an tashiica inay faaxdo ay faafto oo ay iska maaragtay dabarka goosato alfaaxishatu an tadhara inay muuqato wa tafshuwa wa tantashira inay muuqato faaxishu bannaanka u soo baxdo oo ay faafto oo ay dabarka goosato oo la iclaansado kuwa sidaa jecel ee u qasdiyaya ee doonaya dabadeedna ka shaqaynaya waa lahum cadaabun aliimun cadaab aliima u sugnaaday fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati tii dembaysaba wallahu yaclam ilaahay waana og yahay kuwa ay yihiin buu og yahay qasadkooda iyo niyadooda ayuu og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin qaala allahu tacaala waa iska kor maraynaayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطwaati shayطaan ha walowlaa fadlullaahi fadliga ilaahay haddii laleeyahay waa tani soo marnay oo kale calaykum korkiinna uu yeelay iyo waraxmatuhu naxariistiisa haddii laleeyahay wa anna allaha alle inuu yahay tawaabun mid toobad aqbal balan wa anna allaha ra'uufun raxiim bay tani ahayd ha tawaabun xakiim waa soo dhaafnay wa anna allaha alle ra'uufun inuu tudhid badan yahay raxiimun oo uu naxariisto waasi waa laba ismiyo asmaada ilaahay ka mid ah oo maaragtay labaduba ra'uuf iyo raxiim mubaalago maaragtay ku yimi siiqat lmubaalaga ra'fa ayaa ilaahay loo sugayaa naxariisna waa loo sugayaa asmaa asmaada ilaahay ka mida weeyaan haddaanay taasi jirin waa inagii soo sheegno jawaabtii waa maxduuf liyadhab alcaqlu fii tasawurihi kula madhabin mumkin maxaa dhici lahaa weeye yacni laydinkama toobad aqbaleen cudurdaarkiina lama aqbaleen yacni waxaa idin heli lahaa cadaab cadiima baa ku heli lahaa kuwii maaragtay dhex dhumbaday ifkigii dhex galay taas ayaa ka mid ah arrin kalea noqon lahayd haddaan naxariistaa ilaahay aanay jirin arrin kalea dhici lahayd haddaa dadkii arrintii dhex galay ilaahay ka toobad kelin arrin kalea dhici lahayd marka waa waxaa laga toobad aqbalay xadna waa laga oogay qaarkood ilaahayna subxaana wa tacaala waa u digay oo qur-aankaas khayrka ah ee naxariista ah ayaa ka soo digay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطwaati shayطaan yaa hooyaay ayuha aladiina kuwii aamanuu muuminiinta ahaayow kuwii qiray ilaahay iyo rasuulkiisa iyo wixii in la qiro ay xaq tahayba kuwii qirayow laa tattabicuu ha raacraacina khudwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa macnaha shaydaanka waddooyinka uu idin marinayo ha raacraacinina shaydaanku waddooyinka uu idin raacinayo ha idin marina ha marina waman yatabic ciddii raacday khudwaati shaydaan khudwaati shaydaani shaydaanka masaaligtiisa iyo madaahibtiisa meelaha uu marinayo ee waxyaabuhu qurxinayo ciddii daba gasha shaydaan waa lumay kaasi dalla wagawa wasaaqa liibaanina maayo fa innahu maxaa yeelay shaydaankii ay almutabacuka la raacay ee shayddaanka ahi yaamuru wuxuu amraa ciddii raacday bilfaxshaa'i foolxumada tii u saaxiib ahayd buu amraa foolxumadii weyneyd walmunkari iyo munkarkii buu amraa walowlaa fadlullaahi fadliga ilaahay haddii aanu jirin calaykum korkiinna uu yeelay iyo waraxmatu naxariistiisana maa zakaa ma dahirmeen minkum xaaluu idinka yahay oo idinka ku bayaansan yahay min axadin ay axadin qof ma dahirmeen cidima dahiranteen weeyaan abadan weligeedba ee fadliga ilaahay iyo naxariistiisa ayaa lagu dahirmayaa oo iimaanka lagu helayaa macaasidana maaragtay lagaga tegaya walaakina allaha hase yeeshee yuzakii ilaahay waa tahiraa man yashaau cidduu doonayo inuu taahiriyo wallahu allena samiicun kii maqla weeyaan caliimun og yaa ayuha aladiina nidaagaas muuminiinta ayaa had iyo jeer loogu yeedhaa waxaana waxyaabaha aad iyo aad maaragtay u waaweyn ayaa laga horraysiiyaa oo marka nidaaga lagu bilaabo macnaha waa ictinaa iyo qasad iyo soo jeedin iyo arrinta in la daneeyo waxa ka dambeeya aad iyo aad loo daneeyo oo aad iyo aad loogu dhagraariciyo ayaa ee lagu bilaaba yaa ayuha aladiina aamanu se qur-aanka wax badana ku maqasheen ama ku aragteen ayib aamanuu kuwii rumeeyeyow iimaanku asalkiisu tasdiiquu ahaa wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin laakiin hadda mujarad tasdiiq looma jeeda iqraarkaa loo jeedaa kuwii maaragtay rumeeyey islamarkaana qiray wixii laga rabo inay qiraan kuwa noocaasow laa tattabicuuha raacina khuduwaati shaydaan ee shaydaanka waxaa laga soo qaatay min shaana min ashaطni shaطnigu waa bucdiga waa fogaanta marka shaydaanka waxaa lagu magacaabaa ama lagu ilaaqaa ma yuطlaq cala albaciidi can اlkhayr wixii khayrka ka fog oo kulu baciidin can اlkhayr waa shaydaan wax kastoo khayrka ka fogay waa shaydaan marka mid baa lagu gebigisaba lagu jibila ay u tahay oo sidaaba lagu abuuray sida ibliis midna waa waa shaqaysta shaydaannimada marka shayطan waxa la yhahdaa wixii ka fog khayrka awilbaciidu cama calayhi ajnaasuhu jinsigiisa waxay ku sugan yihiin wixii ka fogna shayطan baa la yhahdaa wixii uu la qol yahay ka duwan ee wax dheeraada leh dheeraada ka leh shayطaan baa la yidhahdaa oo alkalb alaswadu shayطaan baa nebigu yidhi alayh الsalatu wasalaam sida saxiix muslim ku sugnaatay eyga madoobe waa shayطaan eeyada waa ka sii duwan yahay cumar bn khidaabna radia allahu tacaala canhu waxaa loo keenay loo soo hadiyey bahal ah birdown faras faras yaro adag weeyaan oo aan kuwa carabta aan ahayn dabeedna wuu koray cumar bin khidaab baa koray faraskii buu baxay markuu fuulay ayuu la sida kibirle ula orday dhash dhash dhash dhash oo wulle yar boodboodi dabeedna wuu ka celiyey kibirkaa wuu la maaragtay ula ordayo wuu ka celiyey dabeedna waa ka joogi waayey fanazla canhu waa iskaga soo degey cumar bin khidaaba wuxuu yidhi xamaltumuunii calaa shayطaanin shayطaan ayaa isaarteenoo bahalkan ay soo hadiyeyseen waa iska shaydaanba dee ma ogolo cumar wax kibraya oo farduuna markoodah iyagoo geela iyo fardaha iyo qofka iska daba joogaal kolle way iska kibirsan yahay haddaan ilahay ka baqayn markaa dabadeedna kan waa ka sii darayba marka xamaltumuunii calaa shayطaanin baa cumar bin khidaab yidhi shayطaanku almuhim ayumaa shaaطinin casaahu cakaahu waa kii shaacirku lahaayo nebiyulaahi sulaymaan markii uu sheegayey wuxuu yidhi shayطaan ayumaa shaaطinin shayطaan kasta oo casaahu caasiya cakaahu wuu xidhaya oo nebiyulaahi sulaymaan waa kii sheegaa diinta xidhxidhi jiray marka shayطaanku waa waxaa khayrka ka fog weeyaan ama shayطaanulinsi marka dambe shaydaannimo noqday ha ahaado ama kii shaydaannimada lagu abuuray ha ahaado shayaaiina alinsi waljinni yuuxi bacduhum ilaa bacdin zukraf alqowl khuduwaadka shaydaanka waxaa weeyaan khudwa asal ahaan labada markuu qofku tallaabsado labadiisa lugood inta udhexaysa weeyaan baa khudwa la yidhahdaa intan mitirka aynu ninaha maaragta masterka laakiin ficilku waxaa weeyaan khadwa khadawtu khadwatan oo ficil jaanta la qaadayo iyadu waa khadwa laakiin masaafada udhexaysa labada logood baa khudwa la yidhaahdaa looma jeedo hadda cagta cagta shaydaanka ha u saarina innagu dee shaydaan meel marayaba ma aragno aynu raadkiisa gurno cagta cagta u saarno ma aragno laakiin waxaa loo jeedaa wax aanuu qurxinayo iyo madaahibtiisa iyo masaaligtiisa iyo wax aanu dadka u qurxinayo ee u wanaajinayo waxaa ha ku raacinina qataada waxa uu yidhi kullu macsiyatin min khadawaati shayطaan kullu macsiyatin min khadawaati shayطaan wax alla wax macsiyaho ilaahay lagu caasiyaba sanad saxiixa ayay kaga soo aroortay inuu yidhi waxa weeyaan waa waa min khadawaati shayطaan khuduwaati shayطaan weeyaan yanii selafka asar badan nin baa u yimi cabdillaahi ibni mascuud markaasuu yidhi waxaan ku waxaan ku dhaartoo yidhi laa aakulu طacaaman intuu cunto magacaabay cuntadaa weligay cuni maayo markaasuu yidhi waa taasi waa min nasaqaati shayطaan kafaara gudoor iska cun cuntadaada nin kale waa yimi wuxuu yidhi inankaygaan gowracaya waxaan ku nadray inay inankayga gowraco oo min khuduwaati shayطaan oad ka kafaara gudo inankaagan ha gowricin mid kale wuxuu yidhi naagtii waa igu xanaaqday oo intay masayrtay bay tidhi yanii yahuudiyatun aw nasraaniya ama kristan baanahay ama yuhuudiyad baanahay haddaad way masayrto haddaad naagta heblo furi weydo adoo dhammaydoo dhanna waa wada axraar waa min khadawaati shay khuduwaati shayطaan yacnii tallaabo shaydaan waa iska badan tahayoo alla waxaa hadda kashubahaadka a ku aragteen iyo caqiidada ee dad ku lumeen waa khuduwaatu shayطaanun tawasulaadkan maaragtay bidcada ah aan mashruuc ahayn ee lala qaylinayo ee shirkiga maaragtay qofka gelinaya iyo ictiqaadka ictiqaadkaa ugu daran ibnu qayim waxa uu yidhi toddobaatan baab oo khayr ah ayaa shaydaanku kuu sheegaa isagoo doonaya inuu hadhow baab weyn oo xunka ku rido toddobaatan baab oo khayr ah ayuu ku marsiiyaa shaydaanku markaasaasada macaansanaysaa wuxuu doonayaa inuu mid weyn hadhow kaa saxiixo oo ama shirki ah ama wax la mida marka waa kaa waman yucrid can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin waman yacsha can dikri الraxmaan waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaanan shaydaan baa loogu sallidaayo fahuwa lahu qariin markaasuu ku lamaanaadaa waa ku sidkanaadaa wainahum layasuduunahum can sabiili wayaxsabuuna annahum muhtaduun waddada ilaahay xaqaana waa ka awdaa isagoo moodaya inuu toosan yahay oo saxan yahay waa isla saxan yahay qofkani mogta sheekhan shallaadayaa ee khayrka isla ruxayaa inuu khayr ku jiraa buu moodaya waxbaanu helay buu leey anwaar adduun haye wayaxsabuuna annahum muhtaduun shaydaanku waa kii ka soo simbirixiyey abuuna aadam wamuna xawaa jannadii wawaswasa lahum shayaan waa kii cawradooda muujiyey liyubdiya lahuma maa wuriya canhum min sawaatihima ya waa ka dadka isku dira wazayin lahum shayطaanu acmaalahum hamazaatu shayaaiin nasaqaatu shayaaiin camalu shayطaan shayaaiin linsi iljini yuuxi bacdum ilaa bacdin zuhraf alqowli guruura shayطaanku waa khatar weeyaan ilaahay subxaana wa tacala ha inaga nabadgeliyo marka shaydaankaa ha raacina oo tallaabooyinkiisa ha raacina jawaabtii ee waman yatabic midkii raacaa khuduwaat shayطaan shaydaanka ma garanaysaa tallaabooyinkiisana jawaabtii markaa ma maxduufa mise waa fainahudan jumladan ismiyada ifada lagu tuuray culimmada waxay u badan yihiin inay jawaabtu maxduuf tahay tanna markaa sabab oo kale ay tahay oo tacliil tahay qofkii raaca shaydaanka qofkii dabagala oo waxyaabaha u jideeyey raaca iyo wasaawistiisa iyo madaahibtiisa iyo masaaligtiisa dabagala waa lumayaa weeyaan dalla wasaaqa liibaani maayo fa innahu maxaa yeelay almutabacu ka la raace ee shaydaankahi ya'muru wuxuu amrayaa bilfaxshaa'i arrinta foosha xun buu amrayaa iyo walmunkari munkar buu amrayaa wax munkaru ku amraya khayr ku amri maayo walowlaa fadlullaahi fadliga ilaahay calaykum korkiinna uu yeelay iyo waraxmatu naxariistiisii haddii aanay jirin way jirtaaye maa zakaa ma dahirmeen minkum xaaluu idinka yahay mintooska bayaamiyo min axadin ee axadun qof ma dahirmeen zakaa asalkeedu waa waawi waa la garanayaa zakaa yasku weeyaan haddana calaa suurati ilyaa baa loo qorayoo ya waa taa inoo qoran tahay waxa uu leeyahay abu xayaan li'annaha tumaalu waa la eemaaliyaa oo walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu maa zakii maa zakii minkum min axad waa la imaaliyaa imaalada darteed baa ayaa loogu qoray ama waxaa lagu shabbahayaa kii rubaaciga ahaayo zakkaa ahaa qura'ada qaarna waxay akhriyeen inkastay fowqa sabca yihiin maa zakkaa way shideen maa zakaa ma dahirmeen minkum xaaluu idinka yahay min axadin ee axadun qof ma dahirmeen abadan weligii walaakina allaha ilaahay baa yuzakii tahiraaya oo hanuuninaya oo akhlaaqda xun iyo aqwaasha xun iyo ictiqaadaadka xun ka dahiraya man yashaau cidduu doono wallaahu allana samiicun kii maqlo weeyaan wax alla wixii la leeyahay iyo ka badan caliimun kii og weeyaan marka waatan ilaahay uunayey haistahirina alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaa falaa tuzakuu anfusakum haistahirina laakiin in la dalbo oo acmaasha laysku dalbo taasi waa jirtaa oo qad aflaxa man zakaaha ay waata ilaahay tabaaraka wa tacala u qad aflaxa man tasakaa iyo alladii yu'tii maalahu yatasakaa marka waa laba taxqiiqadaa ilaahi unbaa bixinaya subxaanahu wa tacaala laakiin inuu qofku raadiyo taskiye raadiyo taasi waa jirtaa qaala allahu tacaala walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu hadhow maryan isku yar tacliiqinayna insha allah markaynu aayaadka sideyo toban kaba dhammayno walaa ya'tali yaanay dhaaranin ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka ah yacnii fadliga diinta diinta iyo salaaxa uu ilaahay siiyey minamnimada kuwaasiyay dhaaranin kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah iyo wasacati sacada u saaxiibkaa qinaha hodantinimada oo waxhaysta yay dhaaranin an yu'tuu anlaa yu'tuu inaanay siiniyay ku dhaaranin ulilqurbaa kuwa qaraabadooda u saaxiibah ee ay qaraabada yihiin inay wax siiyaan yaanay ka dhaaranin walmasaakiina masaakiinta ah waalmuhaajiriina muhaajiriinta ah sifaad isku daba xiga weeyaan fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku soo hijrooday walyacfuu ha dhaafeen dembigii ka dhacay ha u dhaafeenoo walyasfaxuu ha iskaga jeesteen oo ha iska ilaaween walyacfuu walyasfaxuu macnaha cafwigu waa tirtiridda asafxuna waa alicraad marka labadiiba waa ha iska dhaafeen un baa loo jeedaa alaa tuxibbuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu inuu dhaafo dembigiinna lakum adinka ilaahay idin dhaafo miyaydaan jeclayn wallahu ghafuurun raxiim aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala qadiyatulifki markuu soo sheegay iyo wixii dhacay dadkii ka hadlay iyo dadkii naqnaqliyey iyo dadkii rumaystay isla markaana khudwaatu shaydaan bay ka mid tahay iyo camalkiisa ayay ka mid ahayd ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegayaa in abu bakar radia allahu tacaala canhu ayaa waxaa ka mid ahaa misdax baa ka mid ahaa misdax ibnu usaasa inaanay habarwadaag yihiin baa dhashay faqiirna buu ahaa waxba muusan haysan muhaajir ilaahay dartii xoolihiisii iyo dhulkiisii uga yimina wuu ahaa oo maka ka soo baxay isagaa marka biilin jiray abubakar baa biilin jirayoo had iyo jeer dadka maaragtay qaraabadiisa iyo dadka muslimiintaaba manno badan ku lahaa dabeedna markuu xadiidka arrintiibuu ka dhex yar hadlay oo hadalla ka yidhi yidhi caaisha mistax markaasaa abubakar ka dhaartoo yidhi wallaahi laa anfiqu calayhi abadan bacda aladii qaala licaa'ishata wallaahi baanan dib oo dambaysa ninkaa mistax la yidhahdoo biil u siinay mar hadduu waxaa ku yidhi caaisha markaasaa ilaahay soo dejiyey walaa ya'tali marka waa ifticaalo waa ifticaalun min alaliya aliya oo dhaarta ah ayaa iftacala laga bilayo i'talaa la yidhi walaa ya'tali iyo yidhaarannin sidaa in la yidhaahdo ayaa fiicanoo tafsiirka kale odhanaya walaa yuqasir yay ku gaboodfalin oo min alalwi ow min alulwi ow min aluluwi ka gaabinta ah walaa ya'tali yay ka gaabanin tafsiirka odhanaya waxaa ka fiican kan odhanayaa waa min alaliyati oo waa yay dhaaranin walaa ya'tali yay dhaaranin ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka ah marka fadli iyo sacaa meesha lagu sheegay waxaa fiican marka hore ka hore inaynu diinta ku fasirnoonayno alfadlu diinta loola jeeda kuwa fadliga u saaxiibka macnaha diinta sare leh iyo sharafta sharaf diimeedka oo minkum idinka idinka mida iyo wasacati ballaadhnaanta oo ilaahay u waasiciyey arsaaqda oo waxbixiya kuwaas yay ka dhaaranin min an yu'tuu yay ka dhaaranin ama calaa anlaa yu'tuu labaduba waa isku mid calaa anlaa yu'tuu inaanay sinin yay ku dhaaranin ulilqurbaa kuwa qaraabadooda marka qaraabo ayuu ahaa mistax oo habarwadaagtii baa dhashay sadaqadda dee qaraabada la siiyaana sadaqatun wasila weeyaan oo way ka fadli badanta ta kale waalmasaakiina masaakiinna wuu ahaa waalmuhaajiriina fii sabiili illah jidka ilaahayna wuu u soo hijrooday kan aayad oo muhaajiriintii buu ka mid aha weliba fii sabiili illahi baa ilahi yidhi tabaaraka wa tacala ikhlaas inay ka ahayd waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allah walyacfuu ha dhaafeen oo alcafu waxa weeyaan waa tiridda almaxwu weeyaan waxaa tirtirma cafati alriixu alasar haddii la hahdo dabayshu raadkii bay tirtirtay weeyaan cafaa yacfuuna waa jirtaayoo waa batay ah marka waa min aladdaadi shaygan waa batay iyo waa baaba'ay labadaba waa loo isticmaalaa qaala lahu tacaala xataa idaa cafow wa qaaluu xataa idaa cafow markay bateen dadkii nebiyadii markii markii hore la halaagay bay markii dambe bateen wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraa marka kuwaas halkaa waxaa looga jeedaa suuratulacraaf badasho way bateen halkana waxaa looga jeedaa tirtirid walyacfu ha iska tirtireenoo haba iska ilaaweenoo inaanay dhicinba ha ka soo qaadeen wixii ay sameeyeen walyasfaxu ha ka jeesteen marka aayaddan waa aayad cajiiba waxyaaba badanna waa ku sugan yihiin nuqtada culamada qaar ay ka sheegeen waxaa ka mid a sheekh la odhan jiray ibnulmuqri oo shaafici ahaa saaxib ulirshaad ayaa aabbihii isagoo daalibulcilmi maaha waxbu baran jiray marka aabbihii baa biil u soo diri jiray odaygii xoogaa manaa xagga waxba iskaga dhaceen xagga diinta ku saabsan deedna odaygii baa biilka ka jartay aabbihii deedna inankii wuxuu soo qoray abyaad odaygii u jeedinaya uu yidhi laa taqdacanna caadata birin walaa tajcal ciqaaba almar'i fii risqihi faina amra alifki min mistaxin yaxudu qadra الnajmi min ufqihi waqad jaraa minhu aladii qad jaraa wacuutiba sidiiqu fii xaqih laa taqdacanna ha iga goosan aabbow caadata birin caado samafalahoo aad isiin jirtay xoogaagii biilka ad ii soo diri jirtay ha iga goosan walaa tajcal ha ka dhigin ciqaaba almari qofka ciqaabta aad marinayso fii risqi qofka xagga biilka lagama weeraro meel waxoogaa ka yar cunaya haddii wax idin dhex maraan se adag ka goy laysma yidhaahdo walaa tajcal ciqaaba almari fii risqi faina amra alifki arrinta ifkigu min mistaxin mistax ka dhacday arrin weyn bay ahayd yaxudu qadra najmi nufqihi xidig bay cirka ka soo ridi karaysa arrin waaweyn oo yani xidigu inay la daatana ay ku sagatay bay ahayd oo arrinta caaisha iyo gurigii nebiga waxaa laga sheegay wax sahlan ma ahayn waqad jaraa minhu aladii qad jaraa waxaa ka dhacay wixii ka dhacay baa ka dhacay wacuutiba sidiiqu abubakr sidiiq waa lagu canantay fii xaqihi mistax waa lagu canantay waxa la biilka u daayay oo u soo celi marka anigana aabbaintii hayga jaran odaygu kama sahlanayna waa u soo jawaabo wuxuu yidhi qad yamnacu lmudara min miitatin idaa casaa bisayri fii durqihi liannahu yaqwى calىa tawbatin tuujibu iisaalan ilaa risqihi low lam yatub mistaxun min denbihi maa cuutiba sidiiqu fii xaqihi masalada oo shaaficiyada ay sheegaan oo ay qabaan buu ugu soo halqabtay wuxuu yidhi qad yumnacu lmudaru qofkii macnaha ay dani ku keliftay bakti inuu cuno baktigu xalaal u noqday waa loo diidaa xagga sharciga min miitatin baktiga idaa casaa hadduu ku caasinimo sameeyo bisayri socodka safarkiisu hadduu safar macsiyo yahay baktigaa inuu wax ka cuno lama ogola waayo liannahu yaqwaa calaa tawbatin towbad buuyuu awoodi karayo wuu toobad keeni waayey towbaddaasaa risqigiisa maaragtay siin lahayd towbatan tuujibu iisaalin la risqi marka wuxuu yidhi low lam yatub mistaxun min dembihi haddaanu mistax dembigiisa ka toobadkeenin maa cutiba sidiiqu fii xaqi dee adigu in aad toobad keento oo aad ii soo noqoto biilla laguu soo diri maayo wey marka aayaddan waa aayad markaa cajiib ah oo culammada qaar ay waxay yidhaahdeen inta qurdubiga oo kale wuxuu leeyahay uu soo naqliyey aayadaha ugu rajada badan maxaan ku dhaha muuminiinta ayay ka mid tahay waayo mistax dembi weyn buu ku dhacay oo ifkigan arkaysa laga soo shekeeyey buu ku dhacay haddana yacnii waxaa lagu sheegay walmuhaajiriina fii sabiili illah bal kuwii soo hijrooday weeyaan baa layidhi oo hijradiisii may baabi'in arrintani marka waxaa ahlu sunnaha ayay daliil ugu jiraayo macsiyadu inaanay camalka burinayn sida muctasiladu ay sheegta aanay arrintu ahayn oo macsidu inaanay camalka qofka burinayn walmuhaajiriina fii sabiili illaahi ayaa hijradiisii baa loo sugo hijradiisii kamay baabi'in oo ifkigii iyo wixii dabaashay hijradii kama baabi'in ee muhaajir buu weli yahay waana taa lagu canaantay maaragtay sayidka abubakr radia allaahu canhuma marka waa arja aayatin bay idhaahdeen oo qofka camalka dembi kasta hadduu sameeyo aanu gaalnimo gaadhsiisnayn camalkii inaanu ka baaba'ayn ayay noqonaysaa culammada qaarna waxay idhaahdeen arja aayatin lilmuminiin muuminiinta aayadda ugu rajada weyni waxa weeyaan waa aayaddii odhanaysay wala sawfa yucdiika rabbuka fatardaa nebiga lagu yidhi mar dambe ayaa lagu siin doonaa wax alla waxaad doonaysa oo fatardaa waad raalli noqon doontaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam inta qof muslimiinta ka midii uu naar ku jiro raalli noqon maayo marka arja aayatin waa aayaddaas ayaa culammada qaar yidhaahdeen qaarmaye waxay yidhaahdeen allaahu latiifun bicibaadihi baa ugu rajo badan qaarna maye waxay idhaahdeen aayadta aayatudayn ah oo dheer oo ugu dheer aayadaha qur'aanka oo ilaahay yidhi ha la qoro deynta qofka muslimkaa laga qaatay walaa tas'amuu an taktubuuhu saqiiran ow kabiiran xataa hadduu wax yar yahay ama wax badan yahay ha la qoro marka waxaa leeyahay haddii ilaahay tabaaraka watacaala qofka muslimka ah uu sidaa maaragtay xoolihiisii u danaynayo oo yidhaah loo qoro iyay dayacmin dee qofka laftiisu inuu dayacmo aakhiro muslimka ahi ka sii fiican marka waa arja aayatin laakiin maxamed amiin ashaqiidi raximah ullah wuxuu odhanayaa arja aayatin waxa weeyaan uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidn illah dalika huwa alfadlu alkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha waa aayaddaas odhanaya oo markuu ilaahay sheegay inuu dhexalsiiyey kitaabka qur-aankaa ummaddan muslimka ah muslimiinta ah buu kitaabkii dhexalsiiyey ummaddii waxaa loo qaybiyey saddex meelood fa minhum daalimun mid dulmi sameeyeoo macsiyo sameeyey ama macsiyuu sameeyey ama wuxuu ka tegey waajib fa minhum daalimun linafsi waxaa kaloo jira wa minhum muqtasidun midmid dhex ah mid dhexdhexaada baa jira oo isagu macsidiina waa iska ilaaliyey waajibaadkiina waa sameeyey laakiin sunnayaal ma samayn wa minhum saabiqun bilkhayraati biidn illah waxaa jira mid sunnihiina ku daray ee macsidiina iska ilaaliyey waajibaadkiina sameeyey marka waxa ka ugu badan ummadda waxaa weeyaan waa kaa daalimkaaba ummadda ugu badan waayo macsiyo yaa ka nabadgeli karaya iyo waajibaad laga tago way adagtahay in laga nabadgalo marka kaasaa ugu badan haddaba hase yeeshee saddexdoodiiba waxaa la yidhi jannaatu cadnin yadkhuluunaha jannooyin nagaadi ah ayay gelayaan wax oo dhammi saddexduba gelayaan haddii doono dembiga ha laga soo jaro laakiin jannooyin bay ku dambaynayaan jannaatu cadnin yadkhuluunaha yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin walu'lu'a walibaasuhum fiiha xariir waqaaluu alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuurun shakuur aladii axallana daara almaqaamati min fadlih laa yamasuna fiiha nasabun walaa yamasuna fiiha luquub marka wuxuu leeyahay sheekhu culimmada qaar baa yidhi wowdaas yadkhuluunaha wowdaa ma garanaysaa tastaxiqu an tuktaba bimaa'i lcaynayn in ilmo lagu qoro ilmo qof ooyaya uu ilmadiisa ku qoro ayay mudatay buu yidhi aayaddaas maa sha allah maxaa qof muslim ahoo caasiya dee dunida ka buuxa marka waxa weeyaan haddii caqiidadu u hagaagto waa maa sha allah weeyaan habal laga soo jaree dee marka waxa weeyaan laga soo jaray hadhow jannada la geliyo inuu naar soo marayba ma moodo marka waa aayad aad iyo aad u cajiiba weeyaan muslimiintaa saddexdaa derajo ah derajadii afraad marka waxa weeyaan waladiina kafaruu lahum naaru jahannam waa gaala kuwaas laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzii kulla kafuur wahum yastariquuna fiiha marka derajada afraad iyadu waa gaalo laakiin saddexdaa derajee hore ayaa aad iyo aad u heer sarreeya oo daalin ba ha iska ahaadee jannuu ku dambaynaya marka aayaddaasaa ugu rijo badan buu sheekhu leeyahy marka kolleyba aayaadka kale rijada waxaa ka mid ahayd aayaddan la wada garanaya ee qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnadu min raxmat illaah iyado lafteedu aayaaturaja bay ka mid tahay marka rijada waa iska fara badanta walyacfuu waliyasfaxuu ha cafiyeen oo ha dhaafeen alaa tuxibbuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum inuu ilaahay idiin dhaafo dembiga miyaydaan jeclayn marka abubakar radia allaahu canhu dee markiiba arrintaa wuu fartoomay balayaa rabbi buu yidhi haa alleelo waan jecelahay rabbiyow inaad ii dhaafto waana u soo celinayaa mistax wixii aan ka gooyey waanan hagaajinayaa sidaasuu markaa ku dhaqmay abubakar balaa wallaahi innii la uxibu an yakfir allaahu lii marka weligayna waan siinayaa weliba oo ka goyn maayo sidaas ayuu yidhi marka waata la yidhi abubakar markaa wasayujannabuha ladqaa aladii yu'tii maalahu yatazakaa wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi laclaa wala sawfa yarda saasuu fartoomay marka cafigaa fiican hadeeta waan tacfuu aqraba liltaqwa inaa cafidaan baa alla ka cabsiga u dhow lakiin bini aadamka waa ku adag tahay soo maha inaa cafidaanbaa wanaagsan faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah inaa cafidaanbaa wanaagsan walaman sabra wakafara ina dalika lamin casmi lumuur alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum in ilaahay idiin dhaafo waa isjeclaysin khayrka la isjeclaysinaya la isku baraarujinaya in loo degdego oo maaragtay lagu ordo khayrka lagu ordo taas ayay sheegaysaa aayaddu wallaahu ilaahayna subxaanaه wa tacaala kafuurun kii dhaafo weeyaan raxiimun intaasaynu halka ku joojinaa imika wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed